magaaladani mombaasa ayaa waxa ay ka mid ahayd meelaha sida weyn looga dabaaldegay soo dhoweynta sanadka cusub ee labada kun iyo saddexiyo labaatanka fagaaraha mamangiina ee magaaladani mombaasa ayaa waxaa isugu soo baxay kumanaan qof oo iyagu soo dhoweynaya sanadka cusub jawguna waxa uu ahaa seetan goobtay munaasabadan ay ka dhaceysay ayaa goob mitiro kooban u jirta oo uu ku yaalo xarunta madaxtooyada ee magaaladani mombaasa iyaduna waxaa loo qabtay munaasabad aad u ballaaran oo uu kenyaanka uu hogaaminayay madaxweynaha dalka dor william samoy ruto Kwa hivyo Wakenya wote nawatakia uh, mwaka mwema, mwaka wa fanaka, mwaka wa furaha, mwaka wa kuweza kufaulu kwa mambo yote ambaye tutafanya na Mungu atatutendea mema.
munaasabadani ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan golaha wasiirada ee dowladda iyo weliba sidoo kale xildhibaano iyo madax kale lasoo doorto oo uu ka mid yahay barasaabka ismuul goboleedka mombaasa cabdisame shariif naasir madaxweynaha ayaa isagoo munaasabadani ka hadlayay waxa uu sheegay inuu ugu hambaliyeynayo dadweynaha kenyaanka bilashada sanadka cusub ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka iyadoona uu sheegay in dowladdiisu ay sanadkan mashaariic badan oo dhinaca horumarinta ay hirgelin doonto ay ka mid tahay mashaariicda dhismaha guryaha oo ay dadka kenyaanka ay ka faa'iidaysan doonaan
Vile vile nimekubaliana na magavana ya kwamba Wakenya wengi wanaoishi katika vitongoji duni ambayo inaitwa slums na sehemu zingine informal settlements. Tumekubaliana ya kwamba every year tutajenga nyumba elfu mia mbili na tayari nimekubaliana na gavana wa Mombasa ya kwamba program ya nyumba elfu kumi za Mombasa tuanze kuipangia. Tayari inajengwa saa hizi nyumba elfu arobaini tutaanzisha zingine mapema mwaka huu. Nitakuwa Nakuru, nitakuwa Bungoma, nitakuwa um, kule Homa Bay, nitakuwa hapa Mombasa na sehemu zingine za Kenya kuhakikisha ya kwamba tunawapa nafasi wa Kenya ambao wako na mapato ya chini.
qaar ka mid a bulshada ku nool magaalada mombaasa oo la hadlaysay warbaahinta star ayaa waxay ugu hambaleeyeen bulshada kenyaanka dhalashada sanadka cusub ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka iyagoona ka rajeeyay in sanadkan uu noqon doono mid bashbash iyo baraara wata بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق oo la yidhaahdo faarax suufi cali cusmaan waxaan joognaa magaalada bombaaso waa idin salaameynaa meel aad kastoo meel aada joogtiin soomaalida oo dhan waxaan rajaynaynaa sanadkan iyo sanadka jiro iyo makasi iyo sanad soo socdaba inuu ilaahay nabad iyo barwaaqo iyo bashbash aan ku gaarno ilaahay nabad na siiyo isjaceyl isjacal qalbi waaxid ah qalbi midaysan inaan noqono dhammaan asxaabta waa la salaamay maanta waxaa joognaa caawa farxadaan joognaa dhamaashaad waa la baashaalooyaa 2023 eh, sanadka cusub eh, wax- wax ka bedelaan rajaynayna insha allah
dabaaldega sanadkan cusub ee labada kun saddex labaatanka ayaa si weyn waxaa looga xusay magaaladani mombaasa iyadoona ay dad aad u fara badan ay isugu soo baxeen fagaarahani mamangina ee magaaladani mombaasa maxamed cabdi bootaan warbaahinta star magaalada mombaasa